dhegeystayaal sidii idaacadaha iyagiiba aad ku dhegaysanayseen qaybihii hore idaacaddan iyo weliba idaacadayda galabnimoba xubin ka mid ahayd xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo lagu magacaabayey cabdishakuur maxamed shahaad ayaa ka mid ahaa dadkii ku dhintay shilka diyaaradeed ee maanta ka dhacay magaalada cadisababa duleedkeeda ee waddankaasi etoobiya idaacadda v o a waxay goor dhoweyd ogaatay in dadka la aaminsan yahay inay ku dhinteen diyaaraddaasi ay ka mid ahayd haweeney soomaaliyada iyo weliba gabadheedii oo shalay ka tegey magaalada toronto ee waddanka canada uuna socday magaalada nairobi kuwaas soo watay baasaboorka dalka canada waryahayaga haaruun macruuf ayaa arrinta ka waraystay maxamed xasan cali oo ay walaala yihiin gabadha saarnay diyaaraddaasi ku geeriyootay waayo maxamed marka hore innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waan idinka tacsiyadaynaynaa annagoo idaacadda v o a ah geerida gashay qoyskiina bal marka hore sida aad warkan ku maqasheen waxiiga sheeg
anigoo maaragtay aroortii markii maaragtay shanta subaxnimo meelaha maray ahayd yaa walaalkeeda wuxuu iisoo diray text message uu dhahayo diyaarad ethoobiyan ayaa dhacday marka gabadha walaashay oo soo baxay isu ka warqabay shalay magaalada toronto waxay ka baxday adiga about eleven markay ahayd marka wuxuu dhahay maaragtay arrinkaasaan maqlnay fiiri newskii baan galay isla markiiba waxaan wacay walaashay kale oon dhahay itinerarygii iisoo dir lambarkii baan isu fiiriyay diyaaradda iyo flight numberkii marka way iskeeneen marka xoogaha waxaan niyada ku dhisanayna in diyaaradda waktiga ay toronto ay ka baxdo marka xagga seven o'clock waxay gasha maaragtay waktiga ethoopia eightna eight fifteenna diyaaradda waa baxaysay aniga laftaya xataa waa ku safray hadda ka hore weyna badana waxaa dhacdo dadka diyaaradda toronto markay kasoo degayaan wakti dheer bay ku qaata way ka tagtaa marka waxaa sita inay ka tagta xitaa waa laga yaabaa diyaaradda bal aan ka warsugno muddo dhan markii aan warka weynay markii dambe waxaan wacay head officeka maaragtay lambaradii ay ethoobiyaanka ay kusoo qoreen ethoopian airline ay kusoo qoreen twitterkooda lambarkii baa laga qabtay marka waxay confirm gareeyeen in gabadhaas iyo maaragtay gabarteeda yarbo ay saarnaayeen flightka isaga ah okay waaye gabadhu waxay diyaaraddu waxay kasoo kacaysay garoonka pole ee ethoobiya nairobina u socotay ha diyaaraddu waxay ka baxaysay ha garoonka adisaba marka gabadhu ma waxay kusoo laabanaysay canada may waxay ka tagtay magaalada edmonton ay kasoo baxday jimcihii habeenkiisii shalay toronto nagu soo martay halkan baan ku wada hadlaynay isla shalay bay baxday marka annaga noo ahayd saakana waxay ka degeen addis ababa marka addis ababa to nairobi u sii socotay
meesha ay safarka u ahayd nairobi ahayd nairobi ayay u socotay ha waa gartay marka bal walaasha wax iiga sheeg maxaan ku qof noocey ahayd gaba noocey ahayd mise caruray lahayd maxay qabanaysa halkey u socotay walaashii gabar yar oo iska maaragtay soomaaliya iska fiican bay iska ahayd maasha allah oo saddex ciyaal bay haysatay ciyaalkeeda maaragtay waa todoba waxaa ugu weyn toddoba jir iyo waxay haystaa lix jir iyo mid yar oo afar afar jir ah labadii kale yaryareed hadda labadii midii weyneed iyo midii yareed hooyaday oo maaragtay edmonton joogtay uga soo tagtay tan yar ayaa maaragtay waxaa loo kaxaynayey in maaragtay maaragtay dugsi qur-aan ah ay ay xaggaa ka dhigato iyadaa tayartaana la maaragtay rabtay in la kaxeeyo bal walaasha magaceeda haddaad ila wadaagi karto iyo gabadhay dhashay magaceeda
safiy iyada walaashii magaceeda waxaa la dhahaa aamina ibraahim oo dhawaa allahu naxariisto hadday maaragtay confirmationka ayna siinsa arkaysid iyo maaragtay safiyo faysal cigaal iyadana oo ah lix jir maaragtay la socotay allahu naxariisto labadoodaba aamiin aamiin insha allah marka dadka dhan oo na dhegeysanaya maaragtay usoo duceeya walaashii waan u ducaynaa samari meelahada ka siiyo ayadana jannadii fardowsa maaragtay iyo gabadheedaba allaha ugu bishaareeyo aamiin insha allah